waa aad umahadsan tahay wa jacfar maanta waxaa dhacday abaaridii saddex saac subaxnimo gaarigiiga wuxuu aaday iisheegay isbitaalka digfer oo gabar xanuunsan ay ku jirtay marka waxaa saarnaa laba qof ani waalida u ahay wiilka darawalka iyo gabar baaburka saarnay aniga baaburka ma raacin markii uu maray isbitaal sudanis oo xaafada hodan oo u dhow isbitaal digfer agtiis markuu maraayay gaariga waa gaariga lagu horjaray oo isbaasa waa la xabadiyey gaariga maxaa khasaaro ahoo marka ka dhashay waxaan u fahmay gaariga adiga ma saarnayn labadaas qof darawalka iyo qofkaas haweenka ah oo keliya baa saarnaa khasaaraha soo gaaray labadooda muxuu muxuu la egyahay iyo gaariga labadood labadood waa ku dhaawacmeen gabadhan gacantay ka dhaawacantay wiilkiina waa cajarku ka dhaawacmeen
mudane yay tahay marka cidda aad tuhmaysaan ee weerarkaasi ku qaaday gaarigaaga
ciidamada amniga waa koleta ciidamada amniga waxay ku jiraan baris isla markii waxaa noo imaaday taliyaha booliska degmadaas taliyaha nawasugida ciidamada amniga noo imaadeen isla markii waxay ku jiraan baris marka in macnaa maxaysheeg waa koleta ayagana waxaan ka sugaynaa jawaab annagana waan sii baaraynaa arrimahaasna waa dibaa kasoo sheegi doonaa ilahi hadii dido insha allah hadda ma rabno inaan qof ku qaldanno ma rabno macnaa iisheeg waa wax kale oo inaan iska sheegno laakiin waa wax wax badanaa lasoo ogaan doonaa dibna waa kasoo sheegi doonaa ilahi hadii didan insha allah waxaan u fahmay raggii weerarka geysay geystay way baxsadeen cidda weerarka geysatay way baxsatay haa meeshan koleta ciidamaha joogeen markaas ciidamadaasna wax baa laga weydiin doonaa marka waa waa arrin si fiicana loo baari doonaa ilahi hadii didan insha allah
haddii meesha ay ciidamo joogeen aan la soconnana in magaalada muqdisho muddooyinkan dambe ciidamo ee xasilinta magaalada loogu magacdaray ay magaalada ka howlgalaan oo waddooyin fara badan ay xirxiran yihiin sideeba weerarka ku dhacay raggii weerarka geystayna ay ku baxsadeen wallahi nin waxyaalaha hadda layaabinyaa taas ah laakiin dhib ma laha waa arrintaas ciidamada dawladdana baarisa ku jiraan macnaa waa waa dawladdana waa soo baaraysaa ciidamada dawladda annagan koleta waa wax badana la fiiraha kadibna waa jawaaba laga soo bixin doonaa wixii markaas oo insha allah oo xaqiiqda xaqiiqada waa lasoo sheegi doonaa gadaal ma jiraan miya gawaari kale oo hubaysan oo ammaankaaga suga ka senatar ahaan oo la socda mar walba gaarigaaga waa jiraa gaariga macnaa ii sheegay waa waa dawladda hadda waxay ogolaatay afar ciidan afarta ciidan cid walba waa u saaran tahay laakiin gaariga hadda markii uu baxayo aniga ciidanka aniga la joogeen guriga gaarigan ciidan la-aan uu baxay waa macnaa ii sheegay stark digfer uu aadi marka intii waddada uu sii socdo waa intaas oo macnaa maxaasheeg oo barnaamijkan u dhacay
maxaad is leedahay marka sababta lagu bartilmaameedsanayo adiga waa ay tahay ma in aad ka mid tahay aqalka sare ee dowladda soomaaliya mise waxaa jira waxyaabo kaleo aad tuhunsan tahay wallahi hadda macnaa ii sheega waxyaalaha hadda dadka kale loo bartilmaameysanayo aniga ka mid ahay laakiin wax badan waa iska jirjiraa ma rabo hadda in macnaa maxay ahayd wax badan inaan sheego balse waa waxaan isla kaashin doonaa ciidamada amniga dan jawaab dibaa laga soo bixin doonaa insha allah walaalkay ilaah didin insha allah